dadkii dhegaysanaya waxaan la qaybsanayaa twenty fourteen sanadkan cusuboo noo dhashay waa sanadka qof kastoo bini aadama oo yidhaaho ilaahayow war sanadka soo socda ilaahayow aan kii hore haygaga ficnaado siduu ku ficnaada oo ku ficnaa karna waxa waaye ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal waa kula jiraa waa inaan dadaalnaa waa inaan tuugadii aan kasoo cararnay oo qabowgaanna keenay waa inaan frimbi ku yeerinaa aan naqanaa oo ayaga soo cararaan annaga inaan soo cararna maha bal yaa arka meel tuug dadka maxaa la dhihi jiray ay kasoo cararayaan meeshii laga raba tuug inuu soo cararo marka maanta sanadkan cusub waxaan dadkao dhan u rajaynayaa not only maxaa la dhihi jiray inaan isku darno waano iyo waxqabasho waa gartay runtii waa sanad kheyr qaba ilaahay ha nooga dhigo ummadda soomaaliyeedna ilaahay ha qaboojiyo dhibaatada iyo burburka ay ku jirtay dhowr iyo labaatanka sano ilaahay ha ka saaro taasaan ugu ducaynaynaa adigana maxaa ugu ducaynaysaa waxaan ugu ducaynayaa ducada adduunkao dhan lagu ducaysto uguna gaaban duco dheeroo micno lehen lama rabo duca oo mataqaanaa caqliga iyo cilmigii ilaahay oo ku dhisan yahay ay ku dhisan ku dhisan waxa waaye ilaahay waxay isiisaa deganaashada xasal xasilka aan aan ku accept gareeyo wixii aana bedeli karin iyo raganimada aan ku bedelo wixii aan bedeli karo iyo caqliga aan ku ogaado labada waxa u dhexeeyo midka aan bedeli karo iyo midkaana bedeli karin waryaa tuugadanna xukunto waa bedeli karnaa kuwa waddankeena qarribaayo oo kumiya la siiyaba dhacayo oo guryo ka dhisanaya dibadda waa bedeli karnaa waa inaan isku duubnaanaa soomaaliya waxay u baahan tahay recovery inaan mataqaanaa aan maxaa la dhihi jiray aan nabarka isku dhufanay aan kasoo mataqaanaa kasoo kacnaa aan ka raysanaa waxaa ku xigo unity wallaahi bilaahi tallaasoo dhaar maaha haddii toban qof oo soomaaliya oo la helo oo daacad ah oo muslim ah aan munaafiqiin ahayn waddankaas wax badan baa iska bedelayo xasan xoolo iyo damin jadiid waa soo cararayaan habargidir waa soo cararaysaa ayagaa soo cararayo tuugada habargidir tuugada abgaal tuugada maxaa la dhihi jiray meesha buuxo intay habargidir ku duuli lahayd ku duulayso marka iyo biyomaal dad masaakiina ayagaa soo carari lahaa marka waa adduunye godoon marka ilaahay waxaa naga rajaynayaa ilaahay inuuna siiyo raganimadaas iyo caqligaas iyo cilmigaas aan ku bedelno because ilaahay wuxuu yidhi dadaal waa kula jiraaye haddaan aan dadaalin annaga bedelin waxaan sanadkan waa sanadka aan u bixiyey sanadka tusbaxa iyo frimbiga mifamte maxaa ula jeedaa labadaas marka bal ma noo jilcin kartaa waa nii jilcinaya tusbaxa waxaan ka wadaa sagaasan iyo sagaal magac oo ilaahay leeyahay oo tusbaxaas ah sagaasan iyo sagaalkaas magaca saddexda ugu horeyso waa waa the truth runta justice caadilnimada iyo peace iyo nabadda wariyaa haddaa ilaahay taqaanaa nabadaa taqaanaa haddaadan ilaahay aqayninna no god no peace nabad ma taqaano habargidir abgaal ma yaqaanan ilaahay wa waa sababta aan meesha nabadda n maxaa nabad looga helayn ma fahamtay marka sanadkan cusub twenty fourteen tusbax waxaan rabaa nin kastoo soomaaliya oo muslima tusbaxas inuu soo qaato saddexdii geed oo isirkeena iyo awoowahiina ay fadhiisan jireen ay runta iskugu sheegi jireen ee maxaa la dhihi jiray xig beert beegati oo mataqaanaa caadilnimada ay ku caadilnimada ku heli jireen iyo nabadda saddexdaas geed oo habargidir iyo maxaa la dhihi jiray abgaal ay gooyeen ay dhuxul ka dhigeen ay carabta ka gadeen saddexda geed baa rabaa soomaaliya inay raacdaan aan kusoo aan kusoo talaalno saddexdaas geed soomaaliya may fahamteen taa waa soo koobay waa waa maxaa tusbixi tii frimbiga wax kale maaha nin kastaba frimbaa soo gato frimbiga maxaa waaye markaad geedi aragto geedi oo hadda rabay inuu soomaaliya noo turiyo cali geedi rabay inuu soomaaliya marlabaad inuu dhaco frimbiga geedi aragto waxaa leedahay tuuga qabta markaad aragto muxuu magaciisa cali khaliif galeer tuuga qabta markaa aragto cambari beri weyn tuuga qabta markaa aragto muxuu xoolo xasan xoolo midkaan xumo in adeerkay ceeslaha ah tuuga qabta waxaa jira maga maamullo kale ee ka jira oo dad badan ay ka cabanayaan bal iyagana maxaa leedahay halkaas hadday noqoto puntland hadday noqoto somalilan dad dad u dhasho ka cabanayaa jira laftirkoode waxba adiga hadda kama aadan sheegin dadkaase waxbaan si fiican ii dhegayso maanta waxaa la rabaa dadka in la dhiirigeliyo sababta aniga puntland wax waa ka sheegeen laakiin soomaalida wax ma akriso ceebta soomaalida waxa wax ma akriyaan bal gabay aan u tiriyey nin majeerteena waa isoo wuxuu igu yidhi maxaa la jira puntland maxaa la jira gabay faaninaya iisoo qor mag- ma- maxaa la jira magazine baan samaynaynaa oo oo mataqaanaa puntland progresska ee samayse ka sheekeynayo gabay baan u diray gabayga magaciisa waxaa la yidhaha inside puntland inside maanta waxa ka socda puntland waxaan idhi waan kusoo celinaya waxaan idhi christianity has trinity kristaanku waxay aaminsiin wax qurnoo la yidhaha magacoda trinity oo maaragtay ah jesus christ the holy ghost iyo god the father waxay idhi daaroodka puntland degana waxay aaminsan yihiin ayagana trinity bay qabaan cumar maxamuud cismaan maxamuud ciise maxamuud waa isku badbedelayaan oo kale daaroodka kale maxaa ku dhacay aawa cali suleemaan aawa dashiise aawa sawaakroon saddexdaa bas ha isku bedesho trinity trinityga markaasaan gabayga waxaan kusoo gebagabeeyey war saddexdaas maahane cumar iyo cusmaan iyo ciise maahane inta kale maba ahaba daarood ee waa hawiye iska dhigaayo daarood
aad aad iyo aad iyo aad aad iyo aad wax la heli kara ma ahan runtii si fiican ayaad u sharaxday professor maxamuud siyaa togana waxaan ku leenahay mar labaad sanad wanaagsan kula caam wa antum bikhayr happy new year to 2014 happy new year 2014 dadkaygana waxaan u rajeynayaa happy new year